Chicago with music from the city's hip hop ambassadors and just
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taarikhduna ay tahay lix iyo labaatanka bisha juun ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah abwaan daayara oo dhallinyarada ku wacyigeliya inay mudnaanta siiyaan dalkooga waxaa ku bilaab wuxuu ku bilaabmayay dhulkaaga adduun lagu dhaqmaa dheefna u macaani dhalin yahay idinna dhoofto oo dhuganba maysaana dhulka hooyo ciidin haddaan gabay ka soo dheego oon dhuuxa iyo lafaha iyo dhabarka dhaafsiiyo sidii bay dharkaynyo dhulkii dhammase taallaaye sidii bay dhalaal iyo rag yahaw dhaqanka yaallaaye sidii bay dhunkaashii u tahay dhereg la dhaadayne
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro is-xilqaamay oo doonaya inay ilaa iyo laba kunoo geeda ku beeraan amaba ku tallaalaan qardho si ay magaaladu noqoto mid cagaaran dhinacii ciyaaraha iyo weliba kaalmii heesaha ayan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna telefishinka ay dowladdu maamusho ee ruushka ayaa maanta baahiyey muuqaal ah wasiirka gaashaandhigga dalkaasi sergey shog oo booqanaya ciidamada taasi oo ah markii ugu horreysay la arka tan iyo markii si kooban ay isugu dhaceen ciidamadiisa iyo weliba kooxda calooshadu shaqaystayaasha ah ee wagner ee uu hogaamiyo yefgeni brisgoni muuqaalkan ayaan la xusin amaba muujinin xilliga iyo weliba goobta wasiirku kula kulmay ciidamada iyo weliba taliyayaashooda iyadoo loo yaqiinsaday inay tahay qayb ka mida duulaanka uu ruushku ku hayo amaba uu ku qaaday ukrain maraykanka ayaa isaguna haddii sheegay in macaaridka bersgoni uu kala hor imi hogaanka militariga ruushka si ay u muujiyaan amaba ay muujinaysaan idhaahdee burbur daran oo ku dhacay labaatankii sannadood ee uu xukunka hayay valadimir putin islamarkaana ay arrintaasi su-aal gelinaysa duulaanka lix iyo tobanka bilood socday ee ka dhanka ah dalka ukrain maxkamadda sare ee dalka austraaliya ayaa maanta riday xukun ay ku diiday codsi ruushku uu ku gudbistay oo halkaasi uu ku dalbanayay in la joojiyo in safaaradda ruushka laga saaro meel ay ka degan tahay ama ay ka kiraysatay caasimadda dalkaasi australia cambera diidmada codsigan ee maxkamadda sare ayaa jane jogat oo ah garsoore ka tirsan maxkamaddu ee diidmada ruushka ee cuskatay dastuurka ay sheegtay ay ku tilmaantay in ay tahay mid daciifa islamarkaana ay adag tahay in la fahmo aqalka baarlamaanka ee dalkaasi australia ayaa ansixiyey sharci deg dega bishii juuna shan iyo tobankeedii kaasoo joojinaya heshiis ruushku ku jiray oo ay ku kiraysteen sekado badan oo bannaanaa maadaama safaaradoodu ay aada ugu dhowdahay aqalka baarlamaanka dalkaasi ra-iisul wasaaraha dalkaasi austraaliya antony albanes ayaa isna sheegay in uu soo dhoweynayo go-aanka maxkamadda sare islamarkaana uu filayo in ruushku ay goobtaasi iskaga baxaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta duhur wacna wanaagsan ayaa dhammaantiinba idilaya mal kale dhammaantiinba dhegaystayaal ku bilowneen dhallinyaro is-xilqaamay ayaa doonaya inay ilaa iyo laba kun oo geeda ku beeraan ama ku tallaalaan qardho si magaaladu ay u noqoto mid cagaaran guryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray boosaaso
bahashimo horta maxadane waxay iska weeyaan badanaa bahashan suugaanta la dhaha ama maxadane hal abuurnimadu dee way kala duwantao qofba dhinac weyn laakiin aniga ahaan hadda xilligii aan isku arkay ama dee waxbaa tirin kartaas aan is idhi iyadoo wakhti hore ahayd laakiin watiga wakhti ka dambeeyey baan bilaabay aduu muddo hadda lagu qiyaaso saddex sano ku dhowaad baan hadda wax tirayaa
gabayga kuugu horeeyey ee la yidhaahdo dhulkii hooyo ee aad ka tirisay dhallinyarada ka tegaysa dalkii amase kabaa tahriibaya midhihiisii maxaa ka mid ahaa midhihiisa waxaa ka mid ahaa gabaygaas wuxuu ku bilaamayay dhulkaaga adduun lagu dhaqmaa dheefna u macaani dhalin yahay idinna dhoofto oo dhuganba maysaana dhulka hooyo ciidin haddaan gabay ka soo dheego oon dhuuxa iyo lafaha iyo dhabarka dhaafsiiyo sidii bay dharkaynyo dhulkii dhammasi taallaaye sidii bay dhalaal iyo rag yahaw dhaqanki yaallaye sidii bay dhunkaashii u tahay dhereg la dhaadayne sidii bay dhunkaashii u tahay dhereg xisaab leyne sidii baan u dhowranaa hablaha dheeman iyo luule dhibla'aan sidii baan dhaqaaldhayda u cabnaayey dhabeelya sidii baan haween u dhaqanaynaa dhulka hooyo nimankii lahaa way dhibsanayaan yurubbay dhammaantood tegen waan ka dhaygagay dhulkeenni ayaa u hadhay waa su'aal dhigan anigoo markaa dhulka hooyo nimankii lahaa way dhibsanayaane ereyga laftarkiisa ka soo amaahday nin abwaan ahay aan u garanayo saaxiib ahaan jirnay oo dhegafin loodhan jiray laakiin gabaygaygana beydkaas gabay haw isagu lahaa markaa ka xiftiyey baan gabaygana beydkaana ka soo qaatay markaa wuxuu ahaan wuxuu odhan jiray ninkaas dhulka dhulka hooyo dhallintii lahayd way dhibsanayaana buu odhan jiray markaa dhulka hooyo nimankii lahaa beydkana ninkaasaan ka soo amaahday ama ka soo qaatay gabaygiisii xasuus ahaan ku siihay gabayga intaa kalena anaa sameeyey wuxuuna ka mid aha gabayaashii iigu horreeyeen aan tiriyey sugaan ahaan
maansooyin kale oo aad dhallinyarada kula hadashay ma jiraan oo ku saabsan dhinacyada jacaylka
horta halkaadii taabatay aan ka wada inhaashiow waxaan bal taaban lahaa uun maanse waxaan halkan markaa ku hayaa la yidhaahdo dhabeel dumar oo markaa halkaa magaca waxaad kasii ganaysaa in gabadh la ammaanayo
maansadaa dhabeel dumar midhaheegii maxaa ka mid ahaa oo aad ka xasuusataa
maansadaa dhabeel dumara waxay ku bilaamaysay dhiiranaanta hadalkaad noolaha ku dhaafto gudiyeysigeedaba inta gaba dhulkeenana ama dhoolka orobiya aasiya dhex joogtaad keligaa u dhiganta dhaaya aragtidoodana dhaygag baan ka qaaday sida dhoolka dahabkaa ama dheemani iyo luul gebi wada dhalaalay anigaa dhankayga iyo dhiiggayga raacdo dhinac kaaga baydhay dhabankaaga xaada leh shushubkiiyo dhafoorada dhalanteed lahayne rabbi uu dhammeeye ruuxaa dharaar quda dhabba aad wadaagteen kaa dhigin xusuustiiyo dhaayahaaga nuur kale timahaaga dheeg iyo sararaha dhexqaaday hoosu dhaafay dhabarkan markaan dhaaxa eegaba la jacayligu dhagaayo la dhacaa qorashay dumar iyo dhabeelay tii aan dhaliiliya lagu arag dhamtaalay dhirta oo magooshiyo roob soo dhibcaye dhaqankiiyo asluubtaad noolaha ku dhaafto cidda tii dhibtaadiiyo xumaantaada dhowrtee dhababtay adkaystaan iniguna dhawaysta macnaha dadka kii waxaan kaa sheegina wanaagun kaa sheegaba ani ii qaraaba ciddii kale waxba igama gelin cidda tii dhibtaada iyo xumaantaada dhowrtee dhababta adkaysaan aniguna dhawaystaa dhabaq ubax ku yaallo weli aan abaar dhugan uduguna dhambaal yahay ayaad ila dhigan tahay ama dhowrta iyo geed dhulka aad u dacal maray dhumucdiisu weyn tahay dheemaal ku yaaliya waxaad tahay dhabeel dumar markaa dhowrtu waa geed dhawaq ii baxayaay dhulkoo cayrku qariyo qorax sii dhacaysaay midabkaaga dhayda aan iigu dhex noolo socodkiiyo dhaqaaqiyo dhibla'aan jalleecada markaan aad u dhuuxa fajacii dhammaada guga oo dharaariyo dhulka siigadii nabay cinabkiiyo dhunkaashuna dhacadiidda beledkoo dhammaan wada cagaareen xaleeduna dhijaamaha dhinacyada u jiidhoo badi geelu wada dhalay ayaad ila dhigan tahay dhijaamuhuna waa meel yaroo badanaa roobku intuu daadku qodo maxadanahay galaan biyuhu marka roobku do hareeduna dhijaamaha dhinacyada u jiidho badi geelu wada dhalay ayaad ila dhigan tahay intay dhimasha maqan tahay duco aad u dheer baan sacaabada dhigtaayoo dhidig iyo haweenkan adinkaa dhursugayabaan marka gaaman sidaas intaasay ku dhammaystirantahay dhabeel dumar kaasi wuxuu ahaa ilyaas jamaal cabdi oo ka mid a dhallinyarada tiriya tixaha suugaanta oo aanu ka waraysanaynay goortii uu tixaha bilaabay haashim sheekh cumar good v o a boorama
wagaag dhegeystayaal haashim iyo ilyaas jaamac aad bay umahadsan yihiin warbixintii boosaaso ee aan horeyda ku sheegayna dhegeystayaal waada idiin soo socotaa ama xagga dambe aynu ka maqli doonaaye haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a kaalmaha heesaha
codkii farxiya fiska iyo muusikii bashiir hanuuniye iyo weliba habeyntii hanuuniye studio
waagaga dhegeystayaal aan intaasi kaga nimaadno codkaasi farxiyo fiska islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta islamarkaana ayn dib ugu noqonno xagga iyo magaalada boosaaso dhallinyaro isxilqaamay ayaa doonaya inay ilaa iyo laba kunoo geeda ku beeraan amaba ku tallaalaan magaalada qardho si ay magaaladu u noqoto mid cagaaran warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya yuusuf maxamuud yuusuf iyadoo ay jirto baahi loo qabo dhirbeeris ku aadan deegaan cagaaran oo ay bulshadu dareento iskutashi wax walba lagu qaban karo ayaa dhallinyaro waxay u istaageen sidii wax looga bedeli lahaa bilicda magaalada waxaana magaalada qardho ay ka bilaabeen ololaha cagaarinta magaaladaasi ololahan oo loogu magacdaray guri iyo geed waxay dhallinyaradani wejigii koowaad ay qorsheenayaan in lagu bilaabo laba kun oo geed iyadoo hab iskutashi ahna lagu dhirayn doono wadooyinka laamiga ah ee magaalada iyo weliba goobaha kale ee faras magaalaha ah si loo soo celiyo bilicda iyo weliba quruxda magaalada cabduqaadir siciid qaal duqa magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa ugu baaqay dhallinyarada iyo bulshada inay xoojiyaan waxqabadka bulsho oo ay lafdhabar u noqdaan dhallinyarada iyo aqoonyaanka iyo xildhibaanada baana lafdhabar u noqon doona ka dulboos ahaana insha allah hawshaas iyo qorshahaas waxaan rabnaa inaan kaga marlino magaalada qardhoodoo cagaaran magaalada qardhoodoo qurux badan magaalada qardhoodoo bilicsan hadda quruxda ay leedahay cagaarka dabiiciga ah oo ilaahay ku manaystay dooxooyinka qardhood waa aragteen iyo quruxda ay leedahay meelihii kale oo dhirtii qalashana waa ka bedana dhir cusub baan ku beernay ololahaas dhilbeerista ah oo aan rabno inaan magaalada ka bilowno fayska koowaad waxaan rabnaa laba kunoo geed inaan magaalada ka beerno hab isku tashiya baan lagu beeri doonaa laamiyada magaalada dhex marona waa lagu beeri doonaa dhammaan bulshada xaafadaha degan inay ka qayb qaadataa la rabaa xaafaduhu waa ku tartami doonaan xildhibaan cabdiraxmaan siciid dhoore xildhibaan bashiir xirsi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi ee ku yimid doorashada qof iyo cod ayaa sheegay in magaalo kasta ay ku horumartay iskutashi bulsho isagoona dhallinyarada ugu baaqayay in bulshadu ay uga faa'iideeyaan fikradahooda magaalo walbana waxay ku horumartaa runtii in dadkeedu iskutashi ay sameeyaan horumarkeedana ay ka qayb qaataan dhirtuna waxyaabaha keliya ah oo soo jiidashada iyo bilicda u samaysa magaalo walba waa bogaadinaya runtii barnaamijkan quruxda badan ay dhirtu muhiimad gaaray noo leedahay haddaan nahay bini aadanka waa waxa waaye runtii waa waxaan ku nool nahay waa waxaan harsanno waa waxaan intifaacsanno
barnaamijkani waxaa la rabaa guri walba oo magaalada ku yaalla iyo waddo walba magaalada ku taalla in looga faa'iidaysto oo la cagaariyo intii jidadka ah iyo intii meelaha public ah gudoomiye ku-xigeenka dalladda dhallinyarada puntland ee bayaan ruun cabdi kamas iyo qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee magaalada qardho ayaa shacabka ka codsaday inay qaataan doorkooda ku aadan ilaalinta geedahaasi si ay uga warqabaan xaafad walba haddii ay noqoto waraabinta dhirtaasi barnaamijkan guriga geed waa jaanis aan magaalooyinka kale aan dheernahay waxaa xaafad walba loo sameynaya dowladda hoose ay u sameynaysaa inay godka u qoto geedkina u keento iyagana ay waraabsadaan siligina ay ku xirtaan marka waxaan ku baraarujinaya dhallinyarta waxgaradka inay qolo walba guri walba iyo xaafad walba isku xilqaamaan ugu baaqayaa bulshada magaalada qardho xaafadaha qaybahooda kala duwan inay dhirta aan ku beerayno oo xaafadahan keenayno waxa weya inay ka faa'iidaystaaniin oo geedka mataqaanaa waraabintiisa iyo ilaalintiisa mataqaanaa ay xoog iska saaraaniin runtii maanta waxaan joognaa wadooyinka waaweyn meelo ka mid ah magaalada qardho wadooyinkaas oo u baahan dhireen badan iyo dayacatir badan runtii dhirta aadka u badan oo taala ilaa laba kun oo geed ay gaarayso waxaan uga baahannahay inaan uga faa'iideyno dadka magaalada qardho yuusuf maxamuud v o a boosaaso
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
ku hagaag dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta gabagabada idaacaddeen dhegaystayaal ku dhownaya haatanna qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn aan idiin guud maro telefishinka ay dowladda maamusha ee ruushka ayaa maanta baahiyey muuqaalka wasiirka gaashaandhigga dalkaasi sergey show oo booqanaya ciidamada taasoo markii ugu horreysay la arko ay noqonayso markii ugu horreysay la arko tan iyo markii ay si kooban isugu dhaceen ciidamadiisa iyo weliba kooxda calooshada ushaqaystayaasha f wagner ee u hogaamiyo yefgeni brisgoyn muuqaalkan ayaan xusin amaba muujinin xilliga iyo weliba goobta uu wasiirku kula kulmay ciidamada iyo taliyayaashooda iyadoo la yaqiinsaday inay tahay qayb ka mida duulaanka ruushka ay ku qaaday ukrain maraykanka ayaa isaguna dhinaciisa xaddii sheegay in mucaaridada brisgoni uu ee ah inuu ka hor yimi hogaanka militariga ruushku ay muujinayso burburka ku dhacay dalkaasi labaatankii sannadood ee xukunka haya valadimir putin islamarkaana ay su-aal gelinaysa duulaanka lix iyo tobanka bilood socday ee ka dhanka ah ukrain haatana dhegeystayaal aynu kusoo dhowaada wararka ugu dambeeya ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku horrayn tababarihii hore ee kooxda real madrid zinadiin zidaan ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo inuu jecel yahay inuu dib ugu laabto shaqada tababarnimo dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa arrinkaasi ku macneeyey in tababarahan uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee real madrid iyagoo taas u cuskanaya sida uu u ammaanay kooxda iyo weliba saxiixa cusub ee kooxdaasi ee jo bollingam oo uu ku tilmaamay mid muhiim ugu ah xilligan zidaan oo wax walba oo uu u tartamay kula guulaystay kooxda real madrid isagoo tababare ah ayaa sidoo kale waxaa doonaya kooxo ay ka mid yihiin b s g iyo kooxdiisii hore ee yuventus sidoo kale waxaa mar lala xiriiriyey xulka qaranka ee faransiiska tababarahan ayaa sidoo kale ammaanay qaar ka mid ah xidigihii uu la soo shaqeeyey ee kooxda real madrid oo uu ka mid yahay karim benzima iyo luka modrij inkastoo kooxda real madrid uu hadda tababare u yahay carlo anchelotti haddana sheekada ah in zidaan uu kooxdaasi dib ugu laabanayo marna saxaafadda kama dhammaanin dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda inter milan ayaa la sheegay inay ka fikirayso inay dhegaystaan dalabka kooxda manchester united ay kaga doonayso goolhayahooda onana kaas oo muhiim u ah shaxda tababare inzagi onana ayaa isaga laftiisa la sheegay inuu xiiseynayo inuu ku biiro kooxda manchester united inkastoo inter ay ku dadaalayso in xiddigan uu sii joogo garoonkeeda ayaa haddana haddii ay maarayn waayaan waxay u badan tahay in lacago badan ay ka dalbadaan kooxda united taasoo ay doonayaan inay ku dhaawacaan hanka kooxda ku ciyaarta oltravord united ayaa sanadkan doonaysa inay beddelaan goolhayahoodii wakhtiga dheer ee david daheya kaas oo la sheegay in xil ciyaareedkan uu qaladaad galay tababare tanxaaq ayaana waxa uu doonayaa goolhayo uu isku halayn karo islamarkaana qayb ka noqda baasaska kooxda manchester united taas oo la sheegay in david daheya uusan ku wanaagsanayn onana sidoo kale kooxda inter milan ayaa sanadkan waxaa loo malaynayaa inuu ka tegi doono xidigooda qadka dhexe ee brozovich kaasoo sidoo kale ah kabtanka kooxda inter milan ayaa xidigan waxa inter milan ayaa xidigan wuxuu ka aadi doonaa kooxda al nasar ee sacuudiga in saddex iyo labaatan milyan ay ka faa'iidi doonaan ayaana la sheegay kooxda yuventusna waxay sugaysaa go-aanka u dambeeya ee ciyaaryahankooda andare rabio kaas oo ilaa iyo hadda aanu wax go-aana ka gaarin mustaqbalkiisa rabio oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay lala xiriiriyey kooxda manchester united ayaan hadda la ogeyn halka uu tegi doono maamulka kooxda yuve ayaana dhegaysanaya go-aanka kooxdan oo ay sugayaan dhinaca dalka ingiriiskana kooxda arsenaal ayaa la sheegayaa inay isu diyaarinayaan inay gudbiyaan dalabkoodii u dambeeyey ee ay ku doonayaan ciyaaryahan deglan rice kaas oo u ciyaara kooxda westerham united laba dalab oo hore oo kooxda arsenaal ay gudbisay ayay iska soo diiday kooxda westerham united laakiin sheekada rice markii tartanka ay ku biirtay kooxda manchester city oo ilaa iyo sagaashan milyan gaarsiisay diglan rice oo ah ciyaartoyga ugu muhiimsan kooxda westham united ayaa kula guulaystay xilligan koobka conference league waxaana markiiba la sheegay in xiddigga uu ka tegi doono kooxiisa labada kooxood ee manchester city iyo arsenaal ayaan la ogayn midda uu saldhigan doono walow dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegayaan in xiddiggan uu ku biiri doono kooxda manchester city
xubintaasi ciyaarahana ah waxaa dhegaystayaal aan la socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal gabagabada idaacadda duhurnimo ayaynu maraynaya haatanna aynu mar kale dib u jalleecino dhinacii kaalmaha heesaha codkaasi allah naxariistay fanaanada khadar daahir ciig ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo